waa masantaha cashe cuud deegaanku dagaalaa ka socday muddo adiga tobankii dambe ramadaanka wixii ka dambeeyey degmada raagaceel ayuu dagaalku ka bilowday ilaa tuulooyin hoostaga degmooyinka johor iyo mahade ay cadowgii la geeyeen intaas dagaalku uu socday degmada iyo inta hoos timaada hadda waa wada xur cadowgii waa laga sifeeyey laakiin waxaa ka dhashay dhibaatooyin fara badan barakacaa ka dhashay dadkii way barakaceen tuulooyinkii haataa johor iyo mahade ay hoostegayay waxay usoo qaxeen degmadii ay kusoo dulqaxeen marka xaaladaasunbaa ka jirto ma amnigeedu waa boqol kiiba boqol degmada raagaceelle waxay hoos tagtaa gobolka shabeellada dhexe maamul goboleedka hirshabelle gobolka shabeellada dhexe waxay u jirtaa qiyaastii siddeetan kilomitr dhanka bari xagga badday ka xigtaa waa gartay marka bal waxaad ka warantaa dagaalkan maalmihii lasoo dhaafay ka socday deegaanka raagaceelle maxaa kiciyey sidaa og tahayba koonfurta soomaaliya sida badan qolooyinka nabadiidka dawladdu way kula dirirtaa laakiin raagaceelle xilligan dagaalku wuxuu uga kacay nin nabadoon ahaa oo caan ahaa oo nabadoon axmed jilcaana la dhihi jiray oo nabadoonkii udbadhaxaadka u ahaa dadka ku nool saddexda degme ee xeebta dhaca ee cadale warshiiq iyo iyo raagaceelle ayay habeen salaada subax intay yimaadeen ay gurigiisii kala baxeen qolooyinkii nabadiidka ahaa sidaasa marka uu dagaalku ku bilowday ilaa laga tirtiro intii ay degmada kaga sugnaayeen iyo degmooyinka kale qaarna waa dagaalku uu socdaa weli haddaba maanta iyo shala waxma dhicin laakiin waa waa laga sifeeyey khasaaraha marka dhacay tan iyo markii dagaalkaas uu bilowday maxaa ku cabiri kartaa dhimasho dhaawac khasaaraha dhimasho iyo dhaawacba way jiraan laakiin nasiib wanaag khasaare shacab ma usan dhicin wuu yar yahay hal wiil oo laba wiil oo labo oo dhaawac ahaan ka maqlay kaliya maxaa yeelay qolooyinka nabadiidka ayagaba marka hore dadka iska iska dhex saaray oo dhaheen naga dhex baxa oo dadka deegaanadooda intuusan dagaalka bilaaban bayba ka barakiciyeen si ay hantidooda iyo xoolahooda u boobaan ay ugu sii noolaadaan malaha saasay dadka iskaga bixiyeen marka dagaalka marka u dhacay khasaarihii shacabka ugu yaraaday laakiin khasaaro ciidamadii dirirayay iyo kuwii kasoo horjeeda oo nabadiidka ayaga aadaba loo baabiiyey ciidamadeennana wax waa gaadhin waa gartay marka tiro guud ma haysaa ama qiyaas aad ka bixin karta labada dhinac maya maya ayaga kuwaasbaaba la qiyaasi karaaba oo maydkooda ilaa hadda oo meeshii dagaalada ka dhaceen wuu iska soo uqurmaya qaar dadka shacabka iska aasay maydkooda wuu iska daadsanaa laakiin ciidamada aniga kama kama warhaayo maahi saraakiishii hogaaminaysay waxaa fiican saraashi saraakiishii hogaaminaysay arrintaasi xog xogta saxda ah ayaga ahaye bal in lagala xiriiro waa garta adiga markaa ka guddoomiye ahaan waxaad ka warantaa xaaladda bini-aadminimo ee dhibaatadan ka dhalatay aad iyo aad taasaan ka warhayaa xaalad bini-aadannimo aad u baahsan ayaa ka dhalatay barakacaa ka dhashay tuulooyin ilaa labaatameeye gaarayo ayaa laga soo barakacay colaaskaasna degmadii uu soo fuulay degmada mana qaadi karto oo waxaa ku sugan dad soo barakacayaal oo aad u fara badan kuwo kale oo sanado aan haynay horey ugu sugnaayeen oo dagaallo tuulo yidhaahdo burdheere oo cadale ka tirsan kasoo qaxeen oo dagaalla ahli ahay kuwaana noogu sii darsamamay waa kumanaan marka aad iyo aad waxaa ka jirta la dhihi karaa xaalad oo bini-aadanimo oo waa sababta ugu badan dagaalada hadda ay tahay dadkaas xagee ku kala baahsan yihiin hadda waxay ku kala baahsan yihiin raagaceellay u badan yihiin degmaday usoo qaxeen ay dulsaar u yihiin qaar qoysasay dulsaar u yihiin qaar buushashay dhisteen oo meeshay ay degan yihiin oo ku nool yihiin nolol xun oo aan yacni lagu noolaa karin welina xaaladii meelihii ay ka yimaadeen ma degana oo kuma laaban karaan weli marka culeyska ay dadkaasi magaalada ku keeneen intay la eg tahay maamulkiina culeys intee la eg bay ku keeneen wallahi culeys aan anagu qaadi karinaynuu keeneen maxaa yeelay waa dad masaakiin ah oo shacab ah oo soo oo soo qaxay oo nagu soo qaxay oo soo barakacay awalna tabartayna waa iska liidatay marka ma aha mid aan annaga ku filannaha maaha waxaan leenahay yani hay-adaha caalamiga iyo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka hirshabelle intuba iyo ganacsatada soomaaliyeedba intay wax lasoo gaari karto inay wax lasoo gaaraan annaga kuma filnin kaliya uun amnigooda aan la daalaadhacaynah aan celceli karnaahe wax kale uma galno qoysaskaasi tirakoob ma ku samayseen oo ma idiin suuro gashay inaad tirakoobtaan tirada qoysaska kusoo barakacay degmada maya weli ma tira koobin laakiin aaday u badan yihiin ilaa qoysas lix kun iyo shan boqol oo qoys gaarayo oo soo barakacay qaar waana sii dhaafeen oo xagga xamaray usii gudbeen qaar waa degan yihiin oo dadkii la degan yihiin oo magaaladii nala joogaan qaar buushashay dhiseenay ku nool yihiin dhowr qeybood ay isugu jiraan laakiin tirakoob saxa kama hayno weli dowladda dhexe federaalka dowlad goboleedka hirshabelle iyo hay-adaha kuwa caalamiga ah iyo kuwa lookalkaaba waxaan leenahay barakacayaashan waxay u baahan yihiin gacantiina idinkoo idinkana waajibaadka idinka saaran gudanayo waxaan idinka codsanaynaa inaad gacan deg dega la soo gaartaan